shirow soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo soomaalida sidii maaragtay qowmiyadahan kale kenyaanka ay isku raaraacaan iskuma raacdo marka qayb soo dhoweynaysad arkaysaa oo maaragtay laga yaabo siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarata ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga qaybna way soo dhoweyneysaayo maaragtay maxaa la dhihi jiray ducaale aad bay maarata u taageeri jireen marka labada dhinacba waa waa jiraan qayb maarata ka xun oo aad maarata oga xun iyo qayb maarata soo dhaweynaysa soomaalida dalkani kenya maxay oga dhigan tahay ka qaadidda xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan aadan bare ducaale jagadii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka
soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa soomaalidu ka soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maaragtay aan maarata ku faraxsannahay buu ahaa ma walow ay soomaalidu qaybo maaragtay saboodgelinaysa in xilkaa laga qaado laga yaaba inay jirto marka soomaalidu kursigaas laga qaaday ducaale namber ay ku difaacda ma aysan lahayn maadaama maaragtay nambarka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyey ee xisbiga jubbali ee codaynhayey tira yar bay ahayd marka xitaa haddii ay iswada raacdo oo maaragtay isku daydo wax ay maaragtay soo kordhin kartay oo difaaca kursiga ay maaragtay kusoo xeshan kartay meesha ma jirin marka waxba kama qaban karto ahaan soomaalida tiradeeda oo nambarkeeda oo yar meesha fadhida
mansabka soomaalida dalkani kenya ay ka joogeen muxuu dhaawac oo soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane aadan bare ducaale soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale yaa jirta oo sida maarata golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira meelo kale oo maarata garsoorka waa joogaan haddana kulley soomaali ahaan kursi ay soomaalidu weyse unbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in nin qof kale oo soomaaliya lagu soo bedelo haddii maarata laga qaadahayo ducaale
kuraasti kale ee xisbiga jubilee ay dadka ka qaadeen waxaa ka mid ahaa oo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee qaybta senatka oo kale isla degaankii baa loo dhiibay maxaa keenay in qof degaanka ka soo jeedo oo soomaali ah kursigan uu qalmi waayo oo loo dhiibo
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isbarbedelaysaa wadanka maadaama maaragtay xisbigii jubbaly aad moodo in maaragtay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee ay horkacayso b b ida arrimahaas waxay markaa masaalix xisbiga ayay fiiriyeen in maaragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga xisbi ahaan bay fiirsanayeen qolada wadata maarata in laga qaado isbedelka samaynaysa ayaa maarata u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah
haatan aadan bare ducaale maxaa u yaallo oo uu samaynayaa ma xisbiga mucaaradka ee weli aanan si toos ugu dhawaaqanin jubbalia sili ee ka dhex farqada ka dhex samaystay isla jubbalia miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli jubbalia iyo madaxweyne uhuru ayuu ag taagnaan doonaa kolley ducaale sidaan oga barannay marba haddii uu waayey xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aana ka hordhici karin haddana sidii ay maarata aan ka baranay waxaa suuragala inuu xisbigan kale ee madaxweyne ku-xigeenka uu hogaamin doono in weli soo shaacbixin inuu maarata raaci doono oo maaragtay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday jubbali asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladda u dambaysa ayaan arki doonaa
soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culeys siyaasadeed uu soo food saari karo ma kula tahay kursigii uu fadhiyey aadan bare ducaale mid soomaalida ku dafaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibab fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu u horseedi karo in cid dafaacda la waayo ducaale maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays oo ka imaada xagga xukuumadda iyo dowladda oga imaada inuu ka difaaci jiray dadka qaar oo gobolka an ayagana waxaa laga yaabaa in u arkeeyeen inuu maarata isaga caqabad ku ahaa arrimaha oo siyaasadda laakiin ka soomaali ahaan kolley mansabka uu ducaale hayey wuxuu ahaa mansab weyn ee soomaalidu fiirsanaysay maaragtay ka soomaali ahaanna maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara